asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenna murtida maanta aynu howlaha farada badan kusoo qaadano howlahaasoo kala duwan iyaga oo hadba dhinac u dhaca howlahaasoo laga yaabo marba inay qayb hor leh oo nolosha khusaysaa ay wax kaa tusaan teenan maantana haddii rabbi idmo waxaan kusoo qaadanaynaa qaybaheennaas noocaasa ee farada badan kuwaasoo aynu in badan soo wadaagi jirnay habka ay u dhacaan sida loo dhaho sida ay isu raacaan iyo tilmaamaha ay bixiyaanba teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii eebe saddexleydeennii caanka ahayd waana saddexleyda aynu isla garanayno ee caanka ahee muddo badan aynu soo qaadanay ama aynu wadaagnay innaga oo meelo fara badan iyo tilmaamo badan iyo arrimo badanba ku saxnay ama ku qaybsannay ama ku wadaagnay teenan maantana waxay ina leedahay waa saddexley ka mid a saddexleyda cajiibka waxayna ina leedahay haddii rabbi idmahayo oo ay leedahay saddex waa la eedaa waxay ku leedahay saddex waa la eedaa maxay yihiin saddexda la eedo saddexda la eedo waxay ku leedahay xubinteenan murtida maanta haddii marka saddexdaas sida la eedahayo ama lagu eedahayo ama aad ku eedayso aada u dhaqanto ayaad eedaysaa laakiin haddaad si kaleenta u dhaqanto si ka wanaagsan aada u dhaqanto ma eedaysid saddexda sababta lagu eedahayaana waxaa weeye saddexdaba dee sidii loo baahnaa ayaadan ula dhaqmin saddex waa la eedaa ku tumasho waalid ka tegis cibaado iyo ehelkoo la tuuro saddexdaaba waa la eedaabay ku leedahay xubinteennan murtida maanta yayna kaa hoos bixin marka lagu leeyahay ku tumasho waalid waa qof waalidkiisa ku tuntay oo hadalkoodii maqli waayey oo maahan inaad gacan u qaadda keliya laakiin waa inaad hadalkoodii maqli weydo waxay ku fareen la socon weydo iyagii aad dhaqaalo fiican siin weydo waxaad haysataad wax ka siin weydo siday kuusoo daryeeli jireen markaad yaraydoo kale aadan u daryeelin oo maaragtay aada mid waalidka aada u dhaga adag oo ku dhaga adag waalidka ku dhaga adag aada noqoto taa iyada ah ayaa laga hadlaya ka tegid cibaado iyo ehelkoo la tuuro saddexdaaba waa la eedaabay ku leedahay xubinteenna murtida maanta waalidku sida ay kuu soo koriyeen oo kaleento haddaad u noqon weydo oo adigu aada maaragtay aada iyaga ka tagto amaba aada ku tumato warkoodu waxaan qiimo lahayn kula noqdo dee waxaad noqonaysaa mid maaragtay waalidkiisii ku tuntay taa iyadaana waad eedaysaa bay ku leedahay xubinta murtida maanta waa midda labaadee waxaay ku leedahay cibaadada in laga tago oo aad qof xadhigaar rogida qofku mar si wax way ka noqon karaan laakiin toobadkeenka ayaa ah shay loo baahan yahay mar kasta qofku inuu alle ku xidhan yaho cibaadadiisana uu dhexda kaga jiro iyadana haddaad ka tagto dee barako lama kulmaysid oo nin eebbacaasiiyey ayaad noqonaysaa sidoo kaleento haddaad ehelka tuurto oo aada qaraabanimadii iyo sokeeyanimadii iyo xidhiidhintii qaraabada aada xoorto iyadana dee waad eediyo wax wanaaga ka dhexli maysid maahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi alif kuu hagaagaa akhriskaaguu saxaa alif kuu hagaagaa ama alif kuu hagaagay akhriskaagu saxaa marka horeba haddii aad waxbarashada hoos aada aas aas fiican ka lahayd dee hadhowna waa ay kuu saxmaysaa weeye